waxaa maanta magaalada wajeer lagu qabtay kulan ku saabsanaa soo jeedinta maalgelinta sannad maaliyadeedka xafiiska wakiilka dumarka ismaamulka wajeer faatumo cabdi jeexow waxaa ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin ay orkacaysay wakiilka dumarka wajeer saraakiil ka socotay dowladda sare m c ayayaal iyo haweenka magaalada wajeer kuwaasoo ka soo kala jeeda deegaanada kala duwan ee ismaamulka wajeer kursigan waa kursi waxaana la dhahay dumarka lacag yar oo wax ngaaf la dhaha sidii c d f a la siiye ngaaftii marka waa lasii kala bixi waxaa la dhahay waa affirmative action affirmative action waxay ka mid tahay dad kooban oo dadka curyaanka ku jiraan gabdhaha ku jiraan women iyo dadka dhallinyarada hasi ahaatee lacag yar ay dowladdana siisay sidii c d f sida la sheegay ani waxaa xafiiskayga hoos imaadaya lacag soddon iyo lix milyan maadaama oon lix constituency constituency ayaa lagu qaybinayaa lixdii ku walba waxaa lii siinayaa lix milyan waxaa la rabaa word word ina u kala qaybisid wordki waxaa kusoo hagaagay laba boqol iyo konton laba boqol iyo kontonkaa lagu leeyahay baasari ka bixi gabdhihii lacag ay ku ganacsadaan ka sii youthkii wax ka sii dadka curyaanka wax ka sii kolleyta dad madax furanaan nahnee waa un ogaan karnaa laba boqol iyo konton maxay gooyin kartaa iyo waxay gooyin karin sooma maanta taa intii idaaloo liisiinaa suqmujinka kale haddaan dhex dhiga ma deeqayso marka sidaas laaligeeda ingu yeeri maadaama oo lacagtan lii siinaya sanadkii gabdhaheenii dad badanaa waxyaalo badan ka ganacsanaa gabdho hadda geel ka ganacsanaa dad beeraaleyaa jira dad waxaa jira nyirijiriga ka ganacsanaa sooma waxaa fiican nin walba leynkiisu inuu ku tooso os gurubyo isla furutaan haddaa qabtaanna gurubyihii waraaqaha u hagaajisaan midda koowaad hadda kawntiyaasha kale haddaad tagtaan oo twenty thirteen lacagtaan markii la bilaabay gabdhihii horumartay gaareen ma malayn kartiin boqolkan aan yaraysanayn oon sharaysanayn hadda wax weyn bay tartay maalin dhexdaas tanariva aan tagay tanariva meel nalagu soo dhowey gabdhihii tentiyaasha iyo kursiyaasha boqol kun oo gurub la siiyey boqol qof ah hadda tanariva idaala haysta oo ma countiga ma embiyaasha ka kiraynaya tents iyo kursiyaashoodii annaga maxaa noo diiday wakiilka dumarka ismaamulka wajeer ayaa sheegtay lacagta xafiiskeeda uu iskaashatooyin ka siiyo in aysan ahayn mid si caadi ah loo isticmaalayo balse la rabo in iskaashatooyinka haweenka ay ku shaqaystaan lacagtan inaad qaybsataan laguma targelin lacagtan inaad ku ganacsataan maqla mise ay maqlin lacagtan waxaa la rabaa hataa qofka ilaya calaf ugu dhiga kursigan inuu lacagtan ark as u keensataan baadumjixu intaan bayna keentay adigna intaas noo wadi kartaa hadda twenty thirteen lacagta la bixi kolleyta digsi baa lagu shubay twenty seventeen ilaa hadda sida camal wax muuqdoon hayna ma laha waxaan rabaa marka inaan badelna fikraddeennii iyo sidaan u shaqaysanayna dad nyirinyiri ka ganacsanaa hadda maasha allah mashiimaan noola keena qofkii aqlile kolleyta waxyaalo macrifo suubini kartiinaa jirto si aad lacagtan u heli kartaan osugu ganacsan kartaan oosna hor u wadi kartaan kolleyta gurubyo aad baa ugu jirteen waa fahmaysaan kolleyta waa un iga daabateen baraha bulshada aniga waxaan rabaa dadkii curyaanka hadda waxaan u malaynaa ilaa afar iskuul waan ka bixi oo i imaadeen oon ogaadi iskama bixinaya qofka haddaan arka inuu aad u liidan yahay aan rabna inaan garab qaban horta dadka curyaanka alxamdulilah hadda kuwa i imaadeen waa garab qabtay iskuul ahaan wixii secondary la geynaya wixii agoonta sida camal wixii kale oo dan yar markaasaan u maadayna sidaasaan rabnaa inaan isu garab qabanna marka xafiiskeyga wuu iin furan yahay wixii agoon agoon hataa waxaa jirta qaraabo leh iyo agoon aan qaraabo lahayn marka waxaan rabaa kuwa aan qaraabad lahayn inaan ka bilaawno marka haddaan meel aad joogtid oo og tahay qof agoon iyo rajo xafiiskay waa imaada kartaan foomkoo buuxin kartaan macalinkan wuu ila soo hadli karaa idinkooba og lacagtan hay inay lacag yar tahay baasarigan insha allah si cadaalad inaan u qaybiyaan rabaa hooyadii hataa haday ku dhashay oo wax haysatid ma helaysid waxaana u yeelaa waa mas-uul ani bes lii cadaawaya sooma horta taas ogaada ugu dambayntiina waxa ay carabka ku dhufatay in gabdhaha yaryar ee uurka noqonaya ay ismaamulka wajeer aad ugu soo bateen hadda waxaa la leeyahay lix kun iyo shan iyo toban gabdhood aa uur leh walahi waa xanuun aada u weyn gabdhahan waa gabdhihii bulshada noo shaqayn lahay lix kun waa waa generation idaala run ahaantii ya aad baan ugu xanuunsaday markay dhalaan inaan tivet gelin oon anagana gabdhihii hadday talada ka halawday aan gacanta u fidinno oon soo celinno ayagana si aan wax u barno oo koolejahan uga faa'iidaystaan wixii ku anfacaa biri ilaaha og sooma marka gabdhihiaan la fiijinin qaar ka mid ah haweenkii halkaasi ka hadleen ayaa u mahad celiyeen wakiilka dumarka ismaamulka wajeer dhanka kalena waxa ay baaq u soo jeediyeen waalidiinta ismaamulka wajeer inay gebdhahooda halka lugta ay dhegyaanay la socdaan gabadhaayna kheyr allah siiya liidershibkan women rebs ay ku bilowday waa arrin cajiib leh arrin weyn ay ka geysatay bulshada weli khaasatan xagga iskuullada gabdhaha zaa'id ay noo garab qabatay maadam waa mahadsan tahay hambalyo arrin wanaagsanaa sagaajinahaysaa ilaahay ha ku garab galo gabdhaha reewajeer zaa'id ay kugu baahan yihiin iyo maamayaalka gabdhaha lagama warqabo gabdhaheenna aan ka warqabno dircay xirna intay ka keentaan dhahana cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer